dowladda jabuuti ayaa ku eedeysay nin ka tirsan ciidamada cirka inuu doonayey inuu diyaarad kala baxsado jabuuti iyo inuu meelkadhac u geystay saraakiil ka tirsan ciidamada ninkaasi oo lagu magacaabo fu-aad yuusuf cali ayaa bishii maars u baxsaday dhinaca dalka ethoobiya hase yeeshee waxaa jabuuti loo soo gacan geliyey labaatankii bishii abril sida ay sheegeen mas-uuliyiinta waddankaasi muuqaal aysan si madax bannaan u xaqiijin v o a oo la sheegay in laga soo duubay fu-aad ayaa muujinayay isaga oo lagu hayo xabsi xaaladiisa caafimaad ay aada u liidato muuqaalkaasi ayaa loo aaneynayaa banaanbaxyo ka dhacay magaalada jabuuti iyo gobolka cali sabiix haddaba xaaladda jabuuti sida ay xilligan tahay ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi muumin axmed sheekh assalaamu calaykum kaga horeysa waad ku mahadsan tahay dalka ku horeysa xaaladda jabuuti iyo magaalooyinka kaleba way si fiican bay u degan yihiin waa gartay maalmihii lasoo dhaafay banaanbaxyaa ka dhacay magaalada jabuuti waxaa kaloon maqalay inay ku fideen magaalooyin kale sidee loo xaliyeyba tallaabooyinkaad qaadeen iga war waxa weeyaan magaalooyin kale kumay fidin banaanbuxu wuxuu ku koobnaa jabuuti iyo magaalo kalileetay oo calisbiix la yidhaa waan dee marka mudaharaad ku dhaco sidii looga hortagay maanugata uga hortagnay horta mudaharaad aan ruqsiisnayn buu ahaa dadku waxa weyaan markay mudaharaad dhigayaan inay ruqsad weydiistaan si ay xeerka loo buuxiyo ruqsadna may weydiisano dariiqa usoo baxeen kadibna waa kala dareerinay wixii dambiilayaasha ka dambeeyey ciyaalkan dhagaacda usoo dhiidhiibayna bar badan baan qaqabanay marka kuwa aan qaqabanayna maxkamadaan geyn doonaa sharciga lala tiigsan doonaa doorera imise qofaa la qabtay wax wara miyaad ka haysaan oo maxaan ku yidhahdaa maxaa saameyn oo ka timid iyo dadka la qabtay intay leegihiin horta dadka la qabtay dembiyadoodu way badan yihiin ilaa lixda qof ay noqonayaan laakiin waxa weeyaan iskuma wada jiraan deedoo waxaa jira kuwii dhagax yar ciyaal yaryar iminka waxaan ku jirnaa xalay shaandhadii bay ku jireen saaka inay dhameeyaan bay dadka kala shaandhayntoodii wixii markaa dembi leh unbaan maxkamadda geyn doonaa wixii aan dembi lahayn maalintaa dhagax tuuray ku filan tahay dee intaas intaabay ku filan tahay leen waaye waxaad ku tilmaanteen banaanbaxaas inuu sharci darro ahaa bal waxaad ii sharaxdaa siday sharci darro ku noqdeen iyo broseska loo maray oo dadka banaanbaxaya u mareen
eg broseska markaas banaanbax la doonayo warqad baa lasoo qortaa waxaa la yidhaha waan banaanbaxaynaa dariiqaa baan maraynaa meesho eg marka banaanbax la yidhaaho wax kastaa dhixi socda dee mid inuu bililaqaystado inuu jaarka u cadhaysan inuu wax ku caqaladee doonayaa dhex socda marka marka banaanbax la yidhaaho nuuc walba uu ku jira dadkan dhex socda marka waxaan weydiinaa dariiqay marayaan iyo halka ay gaadhayaan si intaa korridoorka loogu securityga loo loo sugo marka si aynu dariiqaana uga bixin ay dadkii jaarkee dhulka agagaarkaa gelayana u dhibaatiin yaayaa laga shaqeeya marka sidaasaan u dalbanaa in mudaharaad kaste uu sharciga waafaqsanaado oo lasoo dhigto request ambulancyada arji waan maalintaabaan mudaharaadayaa halkaabaan marayaa halkaabaan marayaa haddii uu aan maalintaa diyaar marka aan diyaar u noqon yaan idhaa war maalintaa diyaar baan iyo maalintaan diyaar uma nihin laakiin iminka waxaa badbaa xanuunkeeni covid isneef kan baa jira mudaharaadkani waa dad badan oo isku soo uraya naftoodu dhib buu leeyahay dadka oo iyaga xanuunka isqabatay hadduu mid qulatay oo xanuunka qaba ku jiro oo mudaharaad loo soo baxo intaasoo dhan bay xanuunku uu sii faafay waayahay arjiga iyo codsiga mudaharaadkaad ka hadashay dadka siyaasadda dowladda jabuuti dhaliila waxay ku doodaan xataa haddii aabad codsato banaanbax laguuba fasixi maayo bal qodobkaa ka hadal haddayna weydiisanba sidee loogu fasixin mudaharaadda la fasaxa way jirtaan mudaharaadda aan la fasixinna way jiraan waxa weeyaan waxyaabaha lagu fasaxayo shuruudaha jiradeed hadduu amnigii wax u dhimayo haddii uu meesha uu waan marayaa leeyahay meel aan la rugsayn karayn ahayn dee lama fasaxayo laakiin mudaharaad lama fasaxayo lama fasaxo amba milaygay la eeganayaan dee yaa yaa milaygi milay munaasib ahayn waa iska hadleen kuwaas kuwa la fasaxa way jiraan kuwa la diidana way jiraan waaya aynu ka hadalno waxa keenay banaanbaxyadan xajalado ayaa social mediaha lagu baahiyey oo muujinaya nin la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada cirka jabuuti laba xidig leh fu'aad yuusuf ninkaasoo cajaladaasoo ay ka muuqato inuu ku xiran yahay meel xabsiya oo aada u liidata sixadeedu aada u liidato ma jirtaa arintaasi ninkaasi ma jiraa ma xiran yahay ninkaasi horta uu xidhan yahay ko ninkaasi waa askari attorney generaalka jabuuti shalay wuxuu soo dhigay siduu ninkaa ku xidhay u weli macneeyey wuxuu kaloo macneeyo muhiima in uu ninkaas waxaan uu soo duubay ay ahayn saliilkuu ku xidhnaa ama meeshuu ku xidhnaa oo dhan ee uu soo duubay un intii kaniifka ahayd si uu dadka u kiciyo dhaa kaniif baan ku dhex xidhana laakiin attorney generaalku wuxuu hi meeshu maahin intan intan lasoo filmeeyey ama lasoo duubay waa kaniifkii marka waxaa fikrad kale ku dhex jirta ninku horta ciidan buu ahaa ciidankuna xeerar buu iska leeyay ninka ciidanee ka baxsadee waddan kala tegay waddanka baan soo weerarayaa yidhi amba ninka ciidanka isku dayay diyaarad ciidanka jabuuti leeya inuu la baxsado gidaar geliyey siduu attorney generaalku sheegay bahashaa dhegayso attorney generaalku migi wa waa gartay marka maxaan ku idhahdaa maxaa lagu soo qabtay marka hore fu'aad askari weeyaan baa tiri eedaha uu jeediyey attorney generaalku dacwadoogaha jabuuti waan dhegaystay inuu doonayo diyaarad la baxsado inuu xiriir la lahaa eriteria inuu aflagaadeeyay saraakiil ciidan ka tirsan marka maxaa caddaynaya dowladda jabuuti haysaa dee waxaa caddaynaya dacwaddii markii maxkamadda la yimaado taasi tu annaga noo taalaban waa tu maxkamadda u taalla isaga iyo lasafriyey avokaadkiisa bolesatorigiisa iyaa ishor fadhiy dacwadda waa lasoo fadhiisanayaa annagu dowladda ahaan waxaa lagu waajiba inaan ku caddayno isaguna wuxuu ku waajiba iska daafaco waxaan lagu soo eedeynay ma ahin inuu yidhaaho waxba layguma haystee dariiqyada usoo baxoo daayaraguba oo dekada dadka rabisha inuu yidhaaho ma ahin wuxuu dacwaddu maxkamadda hor taallaa haddii caddaynayo inayn dembigaa lagu hayn dee waa inuu maxkamadda ka hor caddeey ma la muddeeyey maxkamadiisa
waa la muddeeyey oo iminka waxaa socdaa processku processku u dheerya wuxuu dalbaday in dibadda maxkamadda kala socdo dacwaddiisa kala socdo taana siduu attorney generaalku sni sheegay waa laga diiday leesho kolka horeba u baxsaday nin baxsid lagu soo qabtay in haddana la yidhaaho waar kala soco dacwaddaada dib uu fakanaya marka dacwaddiisu way socotaa welise waa processkii miska jirta cajalada haddaad fiirsatay waxaad ii sheegtay inuu qeybta musqusha un laga soo duubay adu saasaad sheegtay dhaawacyo ayaa sidoo kale ka muuqda dhaawacyadaasi ma kuwo la gaadhsiiyeyba mise waa kuwo uu hore u qabay sida ay saraakiishu sheegayso saraakiisha ciidanka sheegayaan waa kuwa uu hore u qabay mooyaan bay leeyihi laakiin dhakhtar baa loo dirayaa baa layidhi dhakhtarkaabaa sheegi doona inay kuwa jadiid dhowaan loo geystan yihiin iyo kuwo uu horeu qabay inay tahay annaguse waxaan aaminsannahay waxaan inuu horeu qabay oo xanuunkan kaalka la idhaaho uu qabay korkiisa horeba oo doosiyagiisan ciidanka ku dhex jirto oo mar dibaddaba loo diray si looga soo daweyy waa garta sida muuqata cajalada uu soo duubay dad reer jabuutiya ayay taabatay hadday gudaha joogaan iyo hadday dibadda joogaanba marka sideebay dowladda jabuuti u qancinaysaa dadkaasi inuu ninkani cadaalad helayo
horta cadaaladda jabuuti ninkani askari buu ahaa hadduu askari ahaana marshal court in la mariyo yahay askar maadaamuu askari ahaa cadaaladda jabuuti annagu ma lihiin wax marshal court leedha waxa weeyaan ninkii dembiga askari ha noqdo shicib ha noqdo maxkamamada iyo civil justice buu hortagaya oo maxaakimiyadii dadkan dambiilayaasha caadiga xukumayay ayaa dhegaystay taasina waa tu ay jabuuti horumar ay adduunka ba adduunka barhkii kaga horeyso weeye marka maadaamuu askari ahaa wax gaara oo laga doonay ma jirtay jaajkii caadiga ahaa si civil jaajkiiba hor fadhiisanaya jaajkaabaa dacwadda darsaya oo amar ninna ka qaadanin oo independent
waa gartay bal waxaad hadalka ugu dambeeya haddaan ku siiyo waxaad ii sheegtaa waxa ay dowladdu samaynayso iyo dadaalka ay samaynayso jabuuti waa wadan istraatiijiya wadamo badan saldhigii ay ku leeyihiin goob istraatiijiya ku taalla bal dadaalka dowladda iyo xaaladda hadda taagan sida loo qaboojinayo iyo dadweynaha waxaad u ballan qaadaysaan aan ku siiyo horta waxa weeyaan ninkaasi wuxuu qabo markay xanuun noqoto dawladda waajib baa saarano inay daweyso waa la daweynaya taas waa hubaa laakiin ninkaas iyo asxaabtii ba qaraabadii ambooleysi noocay doonaanba ha noqdaan dariiq loo soo baxo iyo dikad la joogsaday iyo dad kaloo la dhibaateeyo xal maahan xal isagan waxuma tarayso xeer waxaanuu ku andacoonayana waxba kama tarayso ninkaasi dad baa leh oo ninkaasi xeerka ma geyaa mise ma geyo hadduu de xeerka geyin wax kale laakiin annagu waxaan aaminsannahay jabuuti waa dawlad aan leh oo xeerar leh oo nidaam leh ninkii dembi gala xeerkaa lagu soo goobaa wuxuu xaakimayntiia xeerka ka maraa unbaa laga mari laakiin waajibkana saaran waa in la daweeyo waadawadiisana lagu jira laakiin inanka iyagu xeer ma geyo amba saaxiibkii xeer ma geyo ma noqonayso tahay meesha laga saara weeyaan qofka xiran haddii uu dembi ka cabanayo waa xeerkayga waa lagu xadgudbay uu leeyahay dee dariiqyo loo maraa jira warqad baa loo qortaa jaashka doosiyaga haya atoriga hadla dariiqyo la maray leedahay ma ahin dariiqu in dikada la joogsado amba dariiqa la dhibaateeyo amba ummadda isku socodka la dhibaateeyo ma kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee jabuuti muumin axmed sheekh oo u waramayey haruun macruuf